qaar ka mida soomaalida waxbarashada u joogay dalka yukrain caasimadiisa kiyef ayaa gaadhay dalka jarmalka si ay magangelyo u weydiistaan dadkaasina waxaa ka mida muna cabdiraxmaan diiriye oo toddoba maalmood kadib gaadhay islamarkaana haatan ku sugan dalkaasi cashe ibraahim aadan ayaa la xidhiidhay islamarkaana ugu horreyn weydiisay sida ay ku soo gaadhay dalkaasi jarmalka
anigu waxaan ka midahayn ardayda wax ka barata jaamacadda kayf ku taala european university la dhahdo marka maalmahama dee waxa socday in lalahaa dagaal baa dhacaya markaas aduu dhegtid maanu ka maqlaynay laakiin wax ismaanu lahayn wax dee sidaa kediskaaba wax u dhacayaan waa gartay subax baan soo umaanu soo kacnay dee magaaladiioo qalaasi ka jiro umaanu soo toosnay ardaydu qaar suuqays ka joogeen qaarba meel aduu qof walba halkii uu joogu kasoo cararay marka waxba gurigi guryihiina dib maanu noqon waxba dhar maanu soo qaadan sidii baanu kusoo yaacnay bas baanu soo fuulnay baskii baa waxaana keenay magaalada magaalo usoo xigta xuduudka poland oo la dhahda lafiif magaaladii taxi baan kasoo qaadanay taxigii waxoogaa markuuna sidee ay xoog jaam u noqotay waddadii waddadii markii ay jaam noqotay waxay noqotay qasab waxaa noqotay inaa laga daadego baabuurtii oo la lugeeyo waxaa lugeynaynay muddo toban saac ah waxaan saasaan xuduudkii kusoo gaadhnay saf baa la gelayay dadka ajaanibka ah saf baa la gelinayay dadka waddanka u dhashayna saf markaa safkii ajaanibkan ka qayb galnay aduu wallaahi saddex habeen baan meesha ku jirna waa iska dhibaato badnayd alxamdulilah imika waan kasoo badbaadnay waa gartay ujeedka laga lahaa ma idiin sheegeen dadka meesha jooga mise
maya ujeedka laga lahaa waxa weeyaan baasaboorada qofka waddanka u dhashay wuxuu leeyahay baasaboor yukrainisa dadka kale qof walba waddankiisa uu baasaboorkiisa uu sitaa markaas saas baa loo kala habeynayey qofka yukrainiiska ahaa dhinacaasu ka baxay kii kalena dhinaca kalu marayay markaas sidaas baa loo kala hagayay dadka waa garta wax dhibaatasaasaa poland kusoo galnay waa garta wax dhibaato oo arrintaasaad kala kulantay ma jirtaa adig iyo soomaalidii kale meesha joogtay aad arkaysay wallahi dhibaateedu dad qaxaya kolley dhibaato ma waayayaan oo cunto la-aan raashin la-aan maxaa la dhahdaa waktigiioo dheer safafkii oo dhaadheeraaday wadooyinkii oo xidhmay kolley dhibaato m ma waayana laakiin dowladda poland baana qabatay si wanaagsan baana loo soo dhaweeyey maasha allah tagaas basaskii bilaash baana looga dhigay markii dambena saas baan kaga soo baxnay poland hal habeen ayaan joognay sidii baan kaga soo baxnay poland jarmalkan ku nimaanay maxaad jarmalka ku beegsatay jarmalka dadkii dee soomaalida joogtay ardaydii asxaabtii wixii jooga dhama soo wada qaxay xaggan baa la wada yimaaday sidii baanu ku nimaanay annaguna waxaad ka warantaa markaad jarmalka tagtayna sidee wax u dhaceen jarmalka markaan tagnay imika waxaan joognaa magaalo caasimadda baaliin u jirta one hour saacad halkaas baan joognaa insha allah waxaan isleenahay caasimadda aad tagtaan marka ma sharcii jarmalkaad hore u haysatay mise haddaad is leedahay aad qaxootinimo ka dalbatid dalka jarmalka maya waxaan haysanay baasaabooradaydii soomaaliga ahaa laakiin hadda insha allah waxaan doonaynaa inaan ka magangelyo ka dalbano jarmalka dowladda jarmalka waa garta wax tallaabaa weli ma qaaday maya waxaad ka warantaa muna waxaad sheegtay inaad arday ka ahayd magaalada kiyif ee caasimadda dalka ukraine maxaad baranaysay
waxaan barinay luuqada russianka kadib markaa takhasuskan oo bilaamay sanad baan ku noolaa sanad baaba joogtaba ha maxaad ku dooratay inaad dalka ukraine aad waxbarasho u aado waxay ku wanaagsan tahay caafimaadka anigana hamigayga wuxuu ahaa inaan barto digtoornimo saas baan ku imaaday marka maxaa barashadaasi kugu qaadatay len dalka ukraine waa dal yurubta bari ku yaala aada uga fog dhinaca geeska africa ka fog maxay kugu qaadatay inaad halkaas tagtid maya markaan imanay wax dhibaataha kabalamaan kulmin jaamacaddaan xareeyey waxa iisoo direen invitationkii kadib saasaan kusoo baxay xaggeena markaas joogtay nairobi baan joogay nairobi aad kasoo dalbatay jaamacadda way ku ogolaadeen saasaad ku tagtay way aqbaleen ha saasaan kusoo baxay hadda marka jaamacaddii kuma suuragelin meeshii aad islahayd aad wax ka baratid oo dhakhtarnimo aad ka baratid dagaal culus ayaa ka socda oo ka dhacay jarmalkaad joogtaa maxaa ku fakaraysaa inaan waxbarashada sii wato ha hadday ii suurta gasho haddii kalena aduu waa isku taxluujinaya inaan waxbarashada bartii kasii wato ma jirtaa wax aad la wadaagi lahayd dadka soomaalida ee laga yaabo inay meelo badan kaa dhegaysanayaan caalamka ee dagaalka ukrainee dagaalka ukraine dhegta uun ka maqlaaya maxaa la wadaagi lahayd kuwa gudaha ukraine ku jira horta waxaan waxaan leeyahay iskaga soo baxa oo sharcigiinana ha tuurinaya baasabooradiina kusoo baxa meel walba baasaboorkaagaad ku maraysaa iyo dhalashadaada soomaaliga ha soomaaliga dadka kale dee wadamada kale ku noola muslimkaana waxaa leeyahay un ha loo duceeyo dadka bartaa ku dhibaataysa marka dadka reer ukrainena maxaad sifoo ka bixin kartaa muddadii sanadka ahayd ee aad la noolayd wallahi dadka wax dhibaataa kaman arag soo dhaweyn iyo weji furan mooyaane dadkaas dad aad u wanaagsan bay ahaayeen marka ilahay baan baryaynaa inuu ilahay ka dulqaada dhibaatada dad baa sheegaya inay yihiin dad dadka faquuqa gaar ahaan dadka madow taadi ma ku aragtay waxba maya waxba kama jiraan waa been waxaasi waxba kama jiraan waa wadan fiican waa wadan kala dambayn leh waa wadan dadka ajaanibtaa welibana aada usoo dhaweeyaan
dhegeystayaal taasina waxay ahayd muna cabdiraxmaan diiriye oo ka mid ah dadkii soomaalida ahaa ee waxbarashada u joogay dalka ukrain islamarkaana u soo qaxay dhinaca waddanka jarmalka waxaana khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga caashe ibraahim aadam